waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waxaa daafaha adduunka oo dhan ka socda dabaaldegyada lagu xuseeyo maalmaha xorriyadda soomaaliya iyo markii labada gobol ee waqooyi iyo koonfurtu ay ku midoobeen inay noqdaan jamhuuriyadda soomaaliya waxaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay moolka heidelberg ee magaalada melbourne gaar ahaan maqaayadda golden greel xaflad lagu xuseeyey maalinta xorriyadda oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan jaaliyadda iyo muwaadiniin kale ee australiyaana waxaa xafladda soo qabanqaabiyey axmed al kaadi oo ah milkiilaha maqaayadda wuxuuna ku sheegay kulanka mid uu bulshada ugu mahad celinayo kuna xusayo sanad guuradii ka soo wareegatay markii soomaaliya ay xorriyaddeeda qaadatay
maanta waxaanu xuseynay kooda julaay xorriyadda maalintan qaadanay waa maalin aan isugu imaanay inaan maaragtay aan taariikhdii soomaalida ay soo martay iyo xorriyaddii maaragta aan remembrance aan u sameynno marka general communitiga aan isugu imaanay maadaama ganacsata soomaaliyeed aan ahay dadkayguna ay u badan yihiin dadka imaada customerska ay u badan yihiin soomaali waxaan go-aansanay golden greel palace inaan hoos gareyno eventigan first july waa gesture aan leeyahay communitiga soomaaliyeed aad ay u mahadsan yihiin businesska ay support garaynayaan not only that inaan dareenkayga anigana soomaalinimadaan u muujiyo oo maalintan taariikhda leh aan maaragta bandhigaan u soo dhigo si aan isugu imaanno aan u caweyno aan u celebrate garayno awooyaashana taariikhday gaar maadaama hadda aan marayno taariikhdii awooyaashan ay soo xuseen annagana waa inaan iskeen annagana si taariikhi aan ugu xusnaa meel kasta aan joogno caruurteenna iyo caruurtoodana si ay u sii xusaan lama iloobayo jiritaanka soomaalinimada meel kasta aan joogno waxaan diyaar u nahay inaan muujinno dareenkeenna dareenkeenna shacab si aan isugu imaanno oo maalin kasta aan xorriyo doonaan u nahay meel kasta aan joogno shanta soomaali calankaas wuxuu u taagan yahay waxaa weeye rajadoon weeyaan maantana waxaan muujinaynaa inaan weli taagannahay oo rajadaas ay jirto
xasan aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda saxaafadda s b s caawa halkan waxaan isugu nimid inaan u dabaaldegno xafladdii kowda luuliyo sidaad la socota waxaan ku jirnaa lockdownkii covidkan ku jirnaa marka inoomaysan suuroobin inaan qabanno xaflad weyn balse midda caawa dhacday laftigeeda wax aad loogu farxay ahayd ummadda soomaaliyeedna meel kastoo ay joogtay dareenkan mid la mid ah bay muujiyeen xafladdan keliya ma ahayna xaflado badan baa magaalada ka dhacay aad iyo aad baan yaan u faraxsannahay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo sanadkan sanad ka dambeeya in si ka wanaagsan ay inagu qabsoonto waa mahadsantaa waxaan jeclaan lahaa lixdanka sano ee soo socda jiilasha u dabaaldegi doona xafladdan kooda luuliyo waxaan jeclaan lahaa shanta geesood xidigta soomaaliya ay matasho inay isku yimaadaan midoobaan horumar gaaraan yaan u rajaynayaa oo sida hadda annaga aan nahay si ka wanaagsan xaaladdooda ay noqoto
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay xasan jaamac magacayga cabdiraxmaan cabdulaahi waxaa weeye aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka mid noqdo munaasabaddan taariikhiga ee jirsadii sanad guuradii soomaaliya xorriyaddeedii waxaana aad maaragtay aan dareemayaa inay ka duwan tahay sannadihii horena soo dhaafay marka aad fiirisid gudaha soomaaliya iyo sida annaga community ahaan raaxaddeeda aan isu abaabulnay marka waxaan u arkaa in maaragtay horumar iyo rajo labadaba inaan maaragtay ii muuqdo marka taasaan aad ugu faraxsanahay waxaa kaloon ka mahad celinayaa dadkii soo qabanqaabiyey maxamed khaasatan iyo dadkii kale kala qayb qaatay in barnaamijkan qiimaha badan ee maantaan isugu nimid lixdan iyo kow sano kadib jiilasha u dabaaldegi doona wakhtiga xorriyadda soomaaliya nooceeyaad jeclaan lahayd inay joogaan wakhtigaas
waxaan jeclahay soomaaliya oo nabad ah oo horumarsan horumarsan dhinaca dhaqaalaha dhinaca garaadka iyo iyo aqoonta waxbarashada ka horumarsan waxaan jeclaan lahaa soomaalida qowmiyad ahaan degta gobolkeenna inay yihiin kuwa ka hormarsan ummadaha kale markaa gobolka nala yaallo saasan ayaan jeclaan lahaa rajo fiicanna waan ka qabaa ilaah biidni illaah insha allah inaanu aragno xasano waa mahadsan tahay aad baan u faraxsanahay inaan xafladdan imaadna caawa waa munaasabad fiican in la xusuusto kowda julaay waa maalintii xurnimada waddanka soomaaliya uu qaatay marka waxaan aad ugu faraxsanahay in dadkan badan ee soomaaliya ee jaaliyadda melbourne joogta halkan iskugu yimid marka waxaa moodaa sentiment weyn inuu jiro dadkii waddankii la xusuusanayo aad loo tixgelinayo taariikhdii waddanka iyo xurnimadii lasoo qaatay iyo wuxuu dhan marka waa arrin aad loogu farxo wey marka i hope in sanadka dambena kasii fiicnaan doonto xasan waa mahadsan tahay s b s adigii tiimkaagaba weligaa waad maxaad u taagneyd maaragtay wada shaqaynta soomaalida qurbaha joogto anigoo ku hadlaya magaca global somali diaspora iyo magacayga iyo qurba joogta soomaaliyeed waxaan la wadaagayaa soomaalida nala degan melbourne farxadda kooda luulyo waxaan leeyahay soomaalida dibadda joogta iyo kuwa gudaha joogaba waxaan maarata aad iyo aad maarata ugu hambalaynayaa maaragtay lixdani kow guuradii soomaaliya maanta ay gaartay waxaan aad iyo aad maarata u jeclaan lahaa in dhallinyarada soomaaliyeed ayagana maaragtay ay si fiican loo baro wax ay tahay maarata xornimadii dadka aan nasiib ku helin inay maarata muxuu ahaa ay ay ay maaragtay ay ay inta aan nasiib ku helin xornimada waxay tahay wadaniyadda waxay tahay iyo iyo maarata marka insha allah xasan aad baan ugu faraxsanahay inaad nagala soo qabshid xafladdan assalaamu calaykum waraxmatullah waxaana ka soo qayb galay muwaadiniin kale oo australiyaana waxaana ka mid ahaa cecilia lil oo sidan ka tiri xafladda Assalamu alaikum. My name is Cecilia Little, and I worked in Somalia back in between 1979 and 1981. Probably many of you were not born then, but it was a long time ago, and Somalia was a very different country.
magacaygu waa cecilia lil waxaan ka soo shaqeeyey soomaaliya intii u dhexaysay kii ilaa siddeetanikoodii waxay u badan tahay bay tiri intiina badan inaanba dhalan wakhti hore ayay ahayd soomaaliyana waxay ahayd mid aad uga duwan sida hadda ay tahay waxaan inta badan ka shaqaynayay waqooyiga meel ku dhow magaalada hargeysa xero qaxooti oo ku taalla oo la dhihi jiray akbaar sidoo kale waddanka waan ku dhex safray ayay tiri waxaan safar gaari ah kaga bilaabay muqdisho anoo ku tegay ilaa jabuuti kadibna dib ugu soo laabtay muqdisho dhowr jeer ayaan muqdisho tegey waxaan ka heli jiray ayay tiri cuntada makhaayadaha kala duwan oo ay ka mid ahayd kaasa balballaare oo qaarkiin laga yaabo inaad garanaysaan makhaayadii p lo iyo weliba xeebta liido muqdisho waxay ahayd bay tiri meel ammaan ah oo aan ku lugayn karo aniga oo keligay ah waxaan ku lugayn jiray ceelgaab ayay tiri waxa ka dhacay soomaaliya waa wax masiibo ah nasiib darro ayay tahay bay tiri in dagaal sokeeyo uu soomaaliya ka dhaco waa soomaali soomaali kala dilaysa waana burbur ayay tiri wuxuuna dalka u cunayaa burburkaas iyo dagaalka sokeeye sida cudurka kansarka uu jirka biniaadanka u cuno una baabi'iyo
saciid same ibraahim runtii waa arrin farxad ay ahayd maadaama covid nteen uu jiro waxaan go'aansanay si yaroo gaaban in makhaayadda walaalkeen maxamed aan ku qabsanno casho sharaf ay ka soo qayb galaan dad badan oo dhowr nooc iskugu jira oo bulshadoo dhan ka kooban si aan u xusno maalinta maxaa yeelay maalintan waa maalin weyn waa maalintii calanka waa maalintii xornimada dalka iyo dadka marka waxaan ugu talagalnay in ay wax joojin karaa aysan dhicin haddii xataa dhibaato adduunka ay ka jirto stiil in la samayn karo sidaasaan aan caawa uga soo qayb galay oo aan ugu talagalnay inaan kaga qayb qaato waa gartay kiibaa xorriyaddii la qaatay xorriyaddaas maxay kaaga dhigan tahay adiga xorriyadda waxay iiga dhigan tahay maanta in aan aqaano qofka aan ahay haddii aysan dhici lahayn dadkii naftooda u horay oo calankan keenay inkastoo dhibaato aan ku jirno laakiin waxaan aqaanaa qofka aan ahay maanta ma aanan ahaadeen qofka aan ahay meesha aan ka soo jeedo iyo luuqadda aan ku hadlayo midna ma jirteen haddee wakhtigaan lagu soo gaari lahaa waxa awoowayaasheen ay ka dhidhiyeen haddii aan wakhtigaan lagu soo gaari lahaa waxay noqon lahayd inaan qof kale ahaado oo dad kale leeyihiin
shiilasa soo socda lixdan iyo kow sano kadib soomaalida u dabaaldegi doonta ama ay u dabaaldegi doonaan sidee baad isleedaha way noqon doontaa lixdan iyo kow sano kadib shaqadaas waa shaqo u taalla annaga waxaan u malaynayaa wixii lanooga tegey ayaan dayacnay waxaan rajaynayaa in aan arrintaa ka soo baxno oo jiilasha aan u diyaarino dal iyo iyo nabad ah barwaaqo ah een, kalsooni badan ay jirto oo carruurta ku dhalanaysa ay yihiin kuwa la og yahay waxa ay lixdan sano ka bacdi noqonayaan aysan noqonin waxa hadda aan ku suganno oo kale Ah, maanta ma- maalin fiican waan isugu imaanay in- een, makhaayadda walaalkeen inaan kuwada am, ku celebrate garayna in maalinkii soomaalida ee xurri- een, xurriyadda wada qaadanay Em, soomaaliya waxay igu dambeysay aniga labada kun iyo kowdii maalintii een, luuliyo kow ayadoo la celebrate garanayaan kasoo tegay muqdisho 2001 maxay ahayd laakiin caawa waxaan ku faraxsannahay inaan inta inta isugu imaano aan ku wada cashayno oo soomaaliya xurriyaddeedii aan u dabaaldegno wax weynay ka dhigan tahay inay soomaaliya maxay ahayd ay xorowday an- an- an- anan ay midoobeen Een- een shanta qaybooda soomaaliya ka tirsanayd soomaali jabuuti soomaali galbeed soomaali koonfureed soomaali waqooyi iyo soomaali mm, kenya so waan xasuustaa taariikhda iskuulka ayaa liigu soo dhigay Een, dugsi sare aniga waxaan uga soo baxay soomaaliya xamar wakhtigii dagaalada laakiin ma xasuusto wadannimada dadkii waxaan ahaa kasoo koray een, dagaalkii markuu dhacay siyaad barro laakiin waxaan ku faraxsannahay dadkani oo jooga australia inay intay isu imaadeen een, heritage-keenii inaan u dabaaldegno iyo maalinkii xorriyadda la qaatay sahra mustafa
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho